warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuugu hayna waxaa ka mid ah wasiirka jinsiyadaha ee dalka oo maanta kulan la qaadan doona haweenka barasaabkii hore mukaweyne oo kamid ah shaqhsiyaadka doonaya inay hogaamiyaan guddiga e a c c subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar kamid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa talaado ko labaatanka bisha labaad labada kun iyo saddex labaatan qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha iyo jinsiyadaha ee dalka aisha jumba ayaa waxaa maanta ay shir la yeelan doontaa haweenka kulanka maanta ayaa horodhac u ah midka sanadlaha ah ee lixda ilaa iyo toddobiyo tobanka bisha saddexaad ee sanadkan lagu qaban doono magaalada new york ee dalka mareykanka shirkan oo loo yaqaano c s w ayaa diirada waxaa lagu saaraa hogaanka dumarka sinaanta jinsiyadeed iyo aweedsiinta haweenka tani ayaa imaaneysa iyadoo madaxweynaha dalka william ruuto uu ballan qaaday in maamulkiisa uu dhaqan gelin doono xeerka isku dheelitirka dhinaca jinsiga ah guddiga adeega dadweynaha ee p s c ayaa soo saaray liiska shaqhsiyaadka danaynaya in ay buuxiyaan jagada guddoomiyaha guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa e a c c waxaana ka mid a guddoomiyihii hore ee ismaamulka mukaweyne brofesor kivutha kibwana waxaa xilkan soo codsaday siddeetan iyo sagaalo qof balse ugu dambeyn waxaa tartanka isugu soo haray oo la turxaan bixin doonaa afariyo toban xubnood guddiga e s c waxay sheegeen in dadkan laga bilaabo toddobi iyo labaatanka bishan ilaa sideed iyo labaatanka isla bishan su-aalo la weydiin doono shaqhsiyaadka kale ee iyaguna tartanka waa la turxaan bixin doona ayaa waxaa kamida benjamin adam more cabdulfataax cabdulaahi yarow amaani yuda kamoro sidoo kale waxaa kamida ah kiberia aisaa kubay ilud wenjoe kifutha kibwana thamos lentugula iyo shaqhsiyaad kale oo dhowr ah kadib markii ilaa iyo lix boqol oo qof ay soo dirsadeen codsiyo la xiriiray in ay noqdaan xogayaasha maamulka sare ee wasaaradaha dowladda dhexe ayaa waxaa liiskaasi laga soo xushay laba boqol labaatan iyo afar qof dadka magacyadooda ee waa dadka magacyadooda ay shaaciyeen guddiga adeega dadweynaha ee p s c la turxaan bixin doono laga bilaabo kowda bisha saddexaad ee sanadkan ayaa waxaa kamid a wakiilkii hore ee haweenka ismaamulka gaarisa canab maxamed guure sidoo kale dadkaasi waxaa kamid a xogayihii hore ee ururka macalimiinta naad wilson sosion iyo shaqhsiyaad kale oo iyaguna xilkaasi isku soo sharaxay si ay jagadaasi u buuxiyaan guddiga ayaa turxaan bixin waxa ay ku sameyn doonaan shaqhsiyaadkan laga bilaabo kowda bisha saddexaad ee sanadkan si loo soo saaro amaba loo eego inay u qalmaan xilalkan ay doonayaan ee xogayaasha wasaaradaha dowladda ah islamarkaana ay buuxiyaan shaqhsiyaadka kale ee kamid ah xubnaha soo codsaday amaba u taagan xilalkan waxaa kamid a barasaabkii hore ee ismaamulka samburu wariyihii hore ee telefishinka k b c boni musimbi sidoo kale denis otembe ayaa kamid a senatarkii hore ee ismaamulka lamu xildhibaankii hore ee deegaan baarlamaaneedka stareeha ismaamulkan nairobi iyo shaqhsiyaad kale oo dhowr ah ayaa doonaya in xilalkaasi ay qabtaan
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo taanariva ka dhagayso star f m
wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya maxamed siciid cabdulaahi ayaa ku baaqay in deegaanada laga xoreeyey dagaalamayaasha al-shabaab la gaarsiiyo adeegyada nolosha bulshada as-aasiga u ah maadaama dowladda ay dagaal culus kula jirta al-shabaab sidoo kalena laga xoreeyay deegaano badan wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda caafimaadka soomaaliya wuxuu sheegay in dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanada shabaabka laga saaray ay qabaan baahiyo weyn oo dhanka adeegyada dawliga ee muhiimka ah sidoo kale waxa uu soo jeediyey inay lagama maarmaan tahay shacabku ay kaalintooda ka qaataan iyadoo dowladda iyo shacabku iskaashanayaan deegaanadaasi adeegyada muhiimka laga horgeliyo sidoo kalena ganacsatada deegaanadaasi kasoo jeeda ay ilgaara ku eegaan dadaalkan ciidanka xooga dalka iyo dadka run ahaantii shacabka ah ay wadaan mar walba oo hakad yar uu galo waa sidaa tiri waa laga faa'iidaysanaya jidka keliya oo run ahaantii loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo waxay tahay dadkan in ayan rajo kala lahayn horta waa inay hubsadaan oo dadku baqdinta ay baqayaan dadkani shan iyo toban sano ayaa shacabka soomaaliyeed dadkan dambiilayaasha ah ee nabaaddiidka ah ay gacanta ugu jireen dowlad walboo timaadana waxay ka qabanaysa waxa weyan soomaaliya oo dhan way la socotaa wax ma ahayn run ahaantii shacabku ay dareen nabad ay dareemayeen mise ay dareemayeen inay dhabar leeyihiin oo ay berito u laaban karaan mise wax ka qabanaya maantadan marka waa go-aanka ah in deegaan waliba la xureeyo isla mar ahaantaana looga faa'iidaysto dib u dhiska mar walboo degmo la xureeyo mise deegaan la xureeyo haddaan adeegyadii la bilaabin dadkii hay-adda sirdoonka shaqadeedii ayay qabsanin booliiska uusan shaqogelin hay-adihii kale ee adeegyada isbitaalada iyo waxbarashada ayaan bilaabin dadkani meesha ukumo badan bay ku dhaleen way xidadaysteen xididadiis loo siibo waa in dhinac walba oo adeeg walba dowladdu ay bixinaysa ha noqdo dhinaca cadaaladda ha noqoto booliiska ha noqdo sirdoonka ha noqdo intuba waa inay wada howlgalaan si ayagu ayan u nasanin hurdo u helin dadkani waa dad dembiyaal galay dembiga marka qofka uu galana dad dabagalaa waa in la helaa dembigaas haddii aan la dabagelin mise haddii la yidhahdo waa xaala mastuur baan isaga xalinaynaa jugjug meeshaa joogun baan maraynaa qof walbo dembiile ah oo dembi ka geystay waddankan in lasoo qabto jidka uu istaahilo la mariyo la maxkamadeeyo loogana daba harin ina adeer buu ahaa iyo in abti buu ahaa waa jidka keliya ee arrinta dabargooynta dadkani lagu dabargooyn karo haddii kale waxaan joogaynaa hala cafiye iyo in adeer buu ahaaye hala dhaafa iyo taasi qofna dembiga kama qaadayso mid walboo qayb ka qaata arrintaasina wuxuu qayb ka qaadanayaa joogista dadkan foosha xun aan ku magacaabi karo joogista cudurkan kankarka ah ee ummadda soomaaliyeed burburinaya dowladnimadeeda marka waa in hal weji loogu soo jeestaa dadka deegaanadaasi muddada badan la haystay ee diyaarka aan u ahayn qaabka dowladnimada amise ay adeegyadii weli awood u helin inay geyso waa in ay ka shaqaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan adeegyadaas inay gaaraan dhinaca nabadgelyada cadaaladda dhinaca maxaan idhahday dhaqaalaha in isbeddel weyn ay iska arkaan dhallinyarada soomaaliyeed weeyaan annagu sida aan la socno toddobaatan iyo shan boqolkiiba waa dhalinyaro shacabka soomaaliyeed shacabkaas saas u badan ee dhallinyarada u badan waa inuu helaa inuu dareemaa dadkii shalayta joogay markii meesha laga waday in dowlad ayagu maxaana danahooda ka shaqaynayso adeegyada muujinayso ka shaqaynayso sidii maxaan dhahday horumarkooda iyo wax ugu bedeli lahayd noloshooda haddii kale waxaan joogaynaa un keliya in maanta waa la buriyey berina ay soo laabtaan maxaa yeelay waxay helayaan abuurkii sida dhaqsiyaha badan loogu abuuri kari lahaa nabaaddiidka ayay helayaan marka mar walboo tabasho ay jirto mar walba oo dowladda adeegyadeedii meeshii la rabay ayan gaarin mar walba oo dhallinyaradaas cadadkeeda aan sheegnay aan shaqo loo helin mise aan loo samaynin barnaamij lagu shaqaaleeyo waxaa meesha jiraya cadowgan inuu sii noolaado amise uu helo jid uu ku noolaado walaal dadka waxayan aqoonin horta in la baray u baahan waxa haddaadan garanayn jiilkan cusub ee maantadan labaatan iyo shanta sano jira ee deegaankaasi degan wax dowladda la yidhaahdo oo dhan maba yaqaanba marka kow waa in dowladnimadu waxay tahay hawsha ay qabato horta waa in la baraa taasi waa muhiimadda koowaad tan labaad in nolol ay jirto oo nolosha ay iyaga ay arkeen wax ka fiican inay jirto waa inay arkaan maxaa ka mid ah caafimaadka waa inay isbitaallo ay helaan waa in jidka jid maxaan idhahdaa dhisan jidka jajabnaa wax loogu bedelo wax isla markii la taaban karo deegaan waliba waxa weyn hadday kor u badato waa shan kilomitr oo isku wareeg ah deegaan walba hadday kor u badato inta dhismaha mise inta badanna meelo yaroo hal kilomitr oo isku wareega weeyaan deegaanadaasi waa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u taabataa in dowladnimadu ay ka duwan tahay maxaan idhahday raggii kale horey meesha u joogay haddii arrintaasi layska kaashado anugu ma dhahaayo dowladda keliya hawsha ha ka shaqayso arrintani dadka soomaaliyeed waa dad aad iyo aad run ahaantii u sama jecel samafalkuna aad ugu dheereeya runtii haddaa rabtaan dibadda ha joogaan mise gudaha ha joogaan su-aal aad haddaa i weydiisay shiiqa ayaan xasuustaa qaabka ay qurbajoogta ugu qayb qaadan karaan ee dollar wuxuu taraayo horta runta ma jiro laakiin soomaaliya waxay aad ugu dheeraysaa maanta africa oo dhanna lagaga sheekaysta waxa weeyaan annaga telecommunicationka oo kale hadda ma waa ganacsadayaashii ganacsatadii telefonka oo kale waa wax dadka ay isku darsadeen deegaan walba waa inuu helaa dadka wax ay isku darsadeen haddaan taas la helin deegaanka horta waa in lahaasho u yimaada in wax laysku darsaday uu jiraa ganacsatada soomaaliya waa inay qayb ka qaadataa ganacsada walba oo muqdisho jooga mise garoobe jooga mise kismaayo jooga baydhabo jooga hargey jooga meel walba uu joogo deegaan buu kasoo jeedaa deegaanadaasi ganacsatada soomaaliyeed waa inay il gaara ay ku fiiriyaan lacag hadday rabaan inay sameeyaan mustaqbalka mise ganacsi inay sameeyaan hadday rabaan dadku halkaasay idinka jiraan baan leeyahay dadkan kale magaalooyinka idinla joogo waxa aad idinka aad aad aad maalgashateen horey bay aad u isticmaasheen
ugu yaraan saddex qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariir kale oo laga soo tabiyay koonfurta dalka turkiga wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka turkiga suleymaan sowlo ayaa wuxuu xaqiijiyey khasaaraha nafeed ee ka dhashay dhulgariirka oo cabirkiisa lagu sheegay lix dhibic afar wuxuu intaasi ku daray in ay dhulgariirkaasi ku dhaawacmeen laba boqol saddex iyo toban ruux oo dheeraada tani ayaa imaaneysa laba toddobaad kadib markii dhacdooyin dhulgariira ah oo saameeyey dalalka turkiga iyo syriya ay ku dhinteen in ka badan afartan iyo shan kun oo qof